haatanna dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aanu ku eegayno siyaasadda soomaaliya gaar ahaan midda hay-adaha dastuuriga ah ee dowladda ee dhammaaday iyo wakhtiga madaxweynaha oo maalmo un ay ka harsan yihiin wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa muqdisho nooga soo diyaariyey
kulanti waqad meel kastoo joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadkood ka dhagaysataan idaacadda v o a laanteeda afka soomaaliga toddobaadkana barnaamijka faaqidaada waxaynu ku eegi doonaa xilliga waqti khilaadka madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo waxaa ka hartan toddobiyo toban cisho hay-adaha dastuuriga qaarkoodna wakhtigu ka idlaaday welina ma jirto marin siyaasadeed oo lagu heshiyo la xiriir arrinta doorashada dhinaca mucaaradka weli waxay diidan yihiin guddiga doorasho iyo heshiiskii toddobiyo tobankii sebtembar lagu gaaro muqdisho halka dowladuna ay ku adkaysanaysa fulinta heshiiskaas iyo in la gudagala arrinta doorashada barnaamijka waxaa nagala qaybgelaya xildhibaan cabdishakuur cali mire oo ka tirsan mudanayaasha golaha shacabka ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore soomaaliya ridwaan xirsi maxamed oo ka tirsan musharaxiinta mucaaradka ee fadhigood yahay magaalada muqdisho iyo diini maxamed diini oo ka tirsan saraakiisha bulshada rayidka ee soomaaliyeed kuna sugan magaalada muqdisho dhammaantiin aad baa umahadsantii soo dhawaada aan ku horeeyo xildhibaan cabdishakuur waktiga uu sii dhammaanaya maalmo koobana haray welina heshiis siyaasado la gaaray ma muuqato xagee wax maraya marka la fiiriyo dhanka dowladda
bismi illahi raxmaan raxiim horta ani dowladda uma hadlo dowladda ayadaa afhayeenkeeda iyo mataqaana mowaqifteeda cabirta aniga xildhibaan golaha shacabka oo dalka si fiican uga warqabo ra-yigiisa dhiibanayaan ahay iyo sayla tahay saan aada og tahay ereyga ah yani weli heshiis siyaasadeed lama gaarin erey sax maahan dalkan in doorasho ka dhacdo dood badan oo ku dhowaad laba sano socotay baa loo soo maray heshiis siyaasadeed oo laga soo shaqeeyey oo laga qayb galay oo dhinac walba aragtidiisa iyo contributionkiisa iyo ra-yigiisa kulahaa baa lasoo maray qolo walba iyadoo mihir qabtay saxiixday idaacadaha iyo telefishinada iyo ummadda u sheegtay heshiiskaas inay raalli ka yihiin beesha caalamku soo dhaweysay mucaaradka xisbiyada sheega jiray soo dhaweeyeen qolyaha hadda ku jira golaha musharaxiinta qolaha ku jira in badan oo kamid a ay soo dhaweeyeen dalka heshiis siyaasadeed oo doorasho lagu aado waa waa la gaaray waana la wada ogyahay toddobiyo tobanka bishii sebtembar marka uu jira heshiis siyaasadeed oo dalku doorasho ku galo ay cidda diidan iyo waxay ku diidan taha la rabaa inay ummadda u sharaxdo ridwaan horsi toddobiyo tobankii sebtembar ayuu uskana xildhibaanku heshiis baa la gaaray waa lasoo wada dhaweeyey maxaa isbedelay inkastoo dhowr jeerna ad ka hadasheen bal dul istaag bismi illahi raxmaan raxiim aada baan kuu salaamay waad mahadsan tahay adiga dhegeystayaashu hordhacagana waxaa ku jirtay heshiiskii ay gaadheen madasha dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka soomaaliya bisha toddobiyo tobanka sebtembar waa run heshiis jiro weeye laakiin waxaa tiri waxaa diidan mucaaradka annagu haddaanu nahay midooda golaha midooda musharaxiinta soomaaliya xilka madaxweyne u taagan heshiiskaasi waanu soo dhaweynay waa heshiis dhab ah waxaanan u soo dhaweynay inkastoo naan stakeholderskii ka qayb galay ka mid ahayn dalka in loo tudho doorasho uu aado mushkiladuna heshiiska ma aha mushkiladdu waxay ka taagan tahay heshiiskaas shan iyo toban qodob buu ka kooban yahay halkan ayaan ku hayaa waxa uu waxay mushkiladdu ka taagan tahay habraaca iyo dariiqa ay dowladdu doonayso inay ku maamusho heshiiskaas oo aanu qabno inay waxyaabo badan jebisay ama ayna haba yaraatee sharciga si waafaqsan aanay u maamulahayn tusaalaan ku siinayaa arrinta guddiyada oo lagu heshiiyey habraaca iyo dariiqa guddiyadaas loo soo dhisayo oo siidka iyo fiidka intaba waxa ay dowladdu dhex gelisay inay guddiyo xusho ay ku jiraan ciidamada ama nabad sugidda ama shaqaalaha bulshada rayidka ah ama taageerayaasha la yaqaano caanka ee musharax madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo arrintaas sharcigay baalmarsan tahay sax maaha doorasho laguma geli karo waxaa ka mid a arrinta jubbaland oo ay tahay in dowlad goboleedyadu state waliba isagu uu maamulo doorashadiisa waxaa la ogyahay in jubbaland ay ka kooban tahay kismaayo in meelaha la xadiday iyo gedo laakiin doorashadaas waa inuu qabtaa madaxweyne maxamed islaan waa inuu qabto weeye oo loo baneeyo oo loo ogolaado awood u yeesho waxaa ka mid a arrinta somalilan oynu ogsoonahay in ay tahay inay galaan marka saddexdaasi heshiiskay ku jiraan laakiin dowladda ayaa jiidhaysa oo burinaysa oo baalmaraysa diini bulsharayad goobjoog aad aheedeen xog badan haystaan heshiiskan toddoba tobanka sebtembar la gaaray maxaa ka qaldan ma dhinaca dowladda sidii lagu heshiiyo waxa wadin mase mucaaradka ka badinayo doodooda si kala tahay xagee la isku hayo
bismi illaahi raxmaan raxiim walaal maaragtay asxaabtayga la qeyb galaysa doodda iyo xildhibaanka iyo ra-iisul wasaarihii hore waa salaamayaa iyo dhegeystayaashaba anigu waxaan qabnaa bulsharayid ahaan saddex arrimooda ugu culus midda koowaad horta heshiisku wuxuu ahaa heshiis farsamo ahaan wax badan ay ka dhiman yihiin oo yacni waxyaabihii la tabanayay qaybo badan ayaa ka dhimana qaabka loo qorana xitaa si ma ahayn qaab professional waxaan isleeyahay cadaadiskii beesha caalamka ay saartay maamul goboleedyadii iyo fad dowladda federaalka labadaas ayaana go-aankan ku khasbay maahane wax xitaa rabitaankooda ku yimid xitaa waxaa laga yaabaa inaysan ahayn qodobka labaad oo soo baxayna waxa waaye yacni markii ay timid in la fuliyo maalan waxaa ku qoran heshiiska waxaa ku qoran arrinta maaragtay xildhibaanada waqooyi waxaa ku qoran in siyaasiyiinta yani waxaa iskale magacaabista guddiga ka imaanaya waxaa iskale maaragtay laanta fulinta iskale laakiin waxaa la yidhi siyaasiyiinta muhiimkaana ha lagala tashto yacni siyaasiyiinta muhiimka ah la tashigu wuxuu keenaa consent wax la yidhaahdo waa inuu qofka markii lagala tashto oo argumentii doodii ku qanco waa inuu maaragtay qofkii aqbalo in qofka laanta fulinta go-aankeeda uu aqbalo ma dhicin meeshaasna waxay ahayd markii hore documentiga la qoraayay waxa laga tashanaayo si cad in loogu qeexo cidda lala tashanaayo iyo waxa lagala tashanaayo qodobka saddexaad oo soo hara waxay ahayd arrin dhacay oo gentleman agreement ku dhacay oo la yidhi maaragtay guddi farsamaha loo saaro arrinka maaragtay gado oo la rajeynayay in banaanka kordooya lagu xaliyo oo asagana ku xalismi waayo waa run in qodobka saddexaad inay jirto dee xoogaa yar maaragtay isriiriix ku salaysan yani political game oo yani sidii kuraasta hadhow loo kala heli lahaay xildhibaanada badan soo saaranaya taa mucaaradkuna waa qabaan dowladda dhinaceedana waa ka jirtaa marka saddexdaas qodob ayaa cuslaynaya annaga aragtidina bulshada reed ali cabdishakuur in la heshiiyey ridwaanna ma diidana diidna ma diid laakiin fulinta heshiiskaa laisku haysaa tusaale ahaan in guddigan la magacaabay lagu eedeynayo xubno ka tirsan hay-adihii nabad sugidda taageerayaal maaragtay dowladda u jadbaysan iyo arrintan gedo iyo waqooyigu caddayn miyaysan u baahnayn si hoose loo eego
horta cabdiqaadir waxaa muhiima inaan inaan xusno qolooyinkan mucaaradka bilowgii waxay heshiiskao dhan bay ka hor yimaadeen iyo iyo waxyaabay ku qornaayoo dhan maya waxaan sheegaya markay bilaabiyeen mucaaradii labaad oo heshiiska ay ka hor yimaadaan markay arkeen beesha caalamka iyo shacabka soomaaliyeed iyo dowladdii oo dhan heshiiska lagu dhegan yahay oo heshiiskan heshiis cad oo la saxiixay oo taariikh oo la yaqaan oo laga soo shaqeeyey oo dowladdu intaasoo goor ay tanaasul soo samaysay iyo waxay u bedeleen ma heshiiska ogolnahaye implementation waxaan qaabka loo fulinaya dood ka qabnaa implementationna dood kama qabaan heshiisna heshiiskana may ogola hal sababaana u ah udub dhexaad nimankan musharixiinta iyo taageerayaashooda mucaaradka ah waxay rabaan intaan doorasho u dhicin in la yidhaahdo loo sukuurgareeyo kuraastooda oo la yidhaahdo hadda qorqor oo kale aada bay u weeraraan waxay ku haystaan rag badanoo mucaarad ah oo musharaxiinta ka mid ah kasoo jeeda waxay rabaan in banaanka kuraas lagu siiyo la yidhaahdo galmudug qorqoor intaan la tegin dhuusamareeb waxaan kaa rabnaa inaan loo sukuurgareyso kuraastaada inaan heleyno doorasho feera inay galaan ma rabaan beelahooda inay aadaan ma rabaan dad dowlad goboleedyadii ayaku ay ku qasbeen dowladda laakiin laakiin hal mar aan ku khusuusiy laakiin taageerayaasha dowladda iyo dhinaca dhankaas jiraah inay kuraas heleen ma la huba ayaga may annagu doorashaan rabnaaba cidda doorasho diidan ani i don't know hadda waxaan la soo kulmi doono laakiin nimanka mucaaradka waxay rabaan in la yidhahdo dhuusmareen markaad timaadid kursigaaga waa helaysaa qof kula tartamaya male ergerataa lagu qorayaa saas darteed qoorqoor waxay rabaan inay ku qasbaan oy dhahaan kuraasta bannaanka nagu sii asna wuxuu leeyahy kaalaga tartama heshiis lama diidana implementation lama diidana waxaa la rabaa kuraas banaanka lagu qaato oo loo sukuur gareeyo Qodobada That's the- khilaafsan.
that's the center of the debate wa- waan gartay guddiga doorashada baan ku laaban guddiga doorashada waxaa looda inta laga qancayba nimankan laba bilood bay ku celinayeen boqol bilood baa waxa loo yidhi hal qof caddeeya oo caddee waayeen hal qof oo nabadsugud ka tirsan ridwaan baa nala jooga reer hebel ha yidhaahdo Een, horta waxaan jecelahay inaan ku noqdo arinta uu ka hadlay saaxiibka xildhibaan cabdishakuur een, een musharaxiinta iyo mucaaradku from the of one maalintii koowaad oo lagu shiray dhuusamareeb iyo heshiisyadii dhacayay oo aanan daraf ka ahayn intaba waan soo dhaweynay one day oonu heshiis la gaadhay diidnay ma jirto waa bogaadinaynay maalin walbana waxaan u- waxaan u tanaasulaynay dadka soomaaliyeed oonu lahayn xataa heshiisyada ugu dambeeya ay ku saxdeen eh, siciid deni ay ku gaadheen gaalkacyo iyo iyo madaxweyne madaxweyne qoorqoor waa soo dhaweynay garow waanu tagnay consensus baa la galay waxaanu wada fadhiisanay oo la ogyahay guddi ka socota musharaxiinta iyo sidoo kale een, guddoomiyaha aqalka sare guddoomiyaha golaha shacabka ra-iisul wasaare ku-xigeenka saddexda madaxweyne siciid deni axmed madoobe iyo qoorqoor waxaanu isla gaadhnay arrimahan in la xaliyo si dalku uu doorasho u aado dhinaca jawaab lagala yahay oo ta- aan haba yaraatee rabin in doorasho saxa oo cadaalad ay dhacdo waxa weye dhinaca dowladda madaxweyne kow ka yahay laakiin Ilaa aan qoorqoor laga wuxuu sheegay dhaqmayo.
laakiin qoorqoor wuxuu sheegay Madaxweyne- jawaabida ka waayo qoorqoor waxay ahayd inuu annaga jawaab nagu soo celiyo saddex cishuu qabsaday wax jawaabo uu nagu soo celiyey ma jiro arrintaasi markhaati bay leedahay waxaa ka hadlay madaxweyne xasan sheekh waxaa ka hadlay guddoomiyaha aqalka sare waxaa ka hadlay stateska axmed madoobe waxa wey arrin cad bay ahayd taas waxaanu ka lacnay madaxweynihii dalka oo xaaladda aynu ku jirno uu ogyahay dadka la hadal doorashada ka hadal konsenska ee muxuu ahaa konseenka la qabo ka hadal midda labaad saaxiibka wuxuu ka hadlaa hadda inay een, mucaaradadu doonayaan in kuraasi banaanka lagu siiyo annagu kuraasi barlamaan oon hadda aan ku dagaalamayno oon leenahay xildhibaan baan rabaayo xildhibaankaasaan u taagana meeshan ma taallo annagu waxaan rabnaa sidii maxamed cabdilaahi farmaajo uu ku yimid dalkan madaxweyne xor ah oo xalaala oo maalin cad la doortay baan rabnaa maxaa uu doonayaa madaxweynuhu inuu isagu u xusho guddi isagu uu rabo fiiniyuga daga- ee doorashada lagu qabanaya isagu inuu inuu qabsado toddobiyo kontonka een, xildhibaan ee kuraasidooda magaalada muqdisho ay taalle waqooyiga waxaa cad madaxweynuhu inuu u- u xushay cambaynariskiisa inay guddi u xilaan arrinta ah ha caddeeyaan aan dhameeyo waa waa qodobka aan doonaya si fiican uga hadlo qodobka ah guddiyada inay ku jiraan shaqaalaha bulshada rayadka ah inay ku jiraan xubnaha niisa inay ku jiraan taageerayaasha madaxweynuhu waa arrin bannaanka taallo weeye liiskaasi waanu diyaarinay madaxweynuhu miiska maalinta uu soo fadhiisto wada hadal uu soo galo annaga liiska waa diyaar international community waa u sheegnay stateska waan u sheegnay isku xubnay.
Istagu- tiradoodu waan haynaa waxaa in daliil cad kugu filan agaasimaha oo ahaa kusimaha agaasimaha guuda madaxtooyada cabdinuur ayaa hadda guddida ragga uga cadcad ka mid ah soo maad garan xubnaha niise waanu haynaa ma waxaad doonaysaa idacadda inaan ka sheegon ku idhaahdo hebel hebel oo niise ka tirsan baa ayaa ayaa guddida ka mid a Xildhibaanka Sirta- dambe laakiin.
maya hadduu dalbo anigu waxaan ku sheegaa goobta shirka la isugu maayo diwaalada suurtagal maaha xubnaha nabad sugidayta in la qariyo idaacad iyo tvga inaan ka sheego waa mas-uuliyad daro waana waxaana kalifaya dowladda systemka ay ku shaqaynayso ayaa waxaan u arkaa inay runtii nasiib xumo ay tahay waxaan leenahay oon anagu oggol lahay war dalkan afartii sanood doorashaa marka dhacda doorashadii madaxweynuhu ha yimaado waybaa maanta iyadoo madaxweynaha ay laba usbuuc ay commandancy ka hadhay dalku doorasho u geli layahay uu hortaagan yahay markii horena madaxweynuhu wuxuu yihi waxaan rabaa doorasho wan maan wafooda wan maan wafood madaxweynuhu ma rabin waxaa kuu caddaynaya hadduu wan maan wafood rabo xisbi uu leeyahay buu madaxweynuhu samaysan laha ma jira maanta xisbi madaxweynaha matala waxaa cad inuu doonayo extension oo guddida doorashadu een, qaabkii markii dambe arrinta loo soo dhigana ay- ay ay muujinaysay waxaan leeyahay waxaa laga rabaa dowladda iyo madaxweynaha doorasho xora oo xalaal oo cadaalada inaad kula wareegtaan haddii laydin doorto haddii kalena aad markaa ku tanaasushaan haddii codka laydinka helo
geedi fadhiga bulsharigeed ee inaad wax kala saartaan bay ahayd dabcan doorkiina waa hadashaa laakiin meeshan laysku hayo leeyahay guddigani shaqaalaheeda ku jiro magaca uu sheegay agaasimo ku-xigeenka madaxtooyada saraakiil nabad sugida xog maxaa ka haysaa
Eh, sida hadda la socoto hadda ka horba eh, annagu si public aan u sheegnay oo bulshareed ahaan qoraalna waa kusoo saarnay markaan annagu baaritaan samaynay oo aan guddiga xubnahooda soo baarnay qoraalna waa ku sheegnay idaacaddana waa ka sheegnay waxaan sheegnay inay inta la wax yani saraakiil ay ku jiraan Eh, aniga waxaa ku jira eh, dadaan anigu waalid u ahan aqaano aan weliba markay shaqada tageen aan aqaano laakiin hebel suurtagal maaha in macnaha dad shaqaale dowladeed oo sharciga uusan dhigaynin inay guddi doorasho noqdaan inay ku jiraan hadda cidna- la iskuma inkirsana hadda taas dad taageerayaal inay ku jiraan lagasma inkarsaa lakin dooddu aniga ma dhinacaasi lama ah aniga dooddu waxay ila tahay guddigani haddii la rabo doorashadu inay hore u socoto waxaa la keeni lahay guddi macquula oo ninka mucaaradkaa sabri awoodda ninka haysta waa laga cabsadaa ninka markaas madaxweynaha oo sharciyaddii iyo legitimacy wixii dhan haysta waa laga cabsadaa ninka mucaaradka waa nin miskiin oo banaanka taagan oo dee waxba haysan markuu isleeyahy waa lagu xoogaa haddii la rabo xitaa kalsooni in la geliyo mucaaradka marka maxay ku ahayd waxay nala ahayd dad macquula in la keeno dad macquula in la keeno halwaaba shakuur bulshada rayidkaa qiraysa in in in meesha guddigan ay ku jiraan xubno shaqaale rayidka magaca lagu sheeg qaarkood la yaqaan dadku yaqaanaan marka laba bil ku dhawaadaan ka doodayna saddex bil ku dhawaad marka miyaysan dowladdu xal u heli karin guddigan kooban ee laysku haysto cabdiqaadir horta anu ma rabo inaan guddiyadan waqti badan aan geliyo adiga maya maya dood waxay ka dhalatay oo adiga aad keentay ka dhalatay bulshada rayidka iyo iyo aprojkii u mareen inay wax ku ogaadaan iyo say ogaadeenna anuma cadayntooda iyo iyo ma arkin arrinta guddiyaduna waxayba ka mid tahay waxyaaba ugu fudud laga heshiin karo mana ahan mucaaradka iyo qolada hadda riwaan lagu hadlayo consaankooda guddi ma ahan istraatijigooduna dalkan election ka dhaca maaha laakiin ayagaa nala joogo oo sheegaya anateeda aniga waxaan ka hadlay qiimeynteeda iyo xogtayda ayaan ka hadlayaa muqti qof walba ra'yigiisu leeyahay saaxiibaday hadda garowgu xusay mediation uu iskiis isku xilqaamuu sameeyey ninka la yidhaahdo qoor qoor ayaka way joogeen gruubado dhan way joogeen dabcan heshiiska dadka stakeholderska ah buu la hadlayey musharaxiintu kuma jiraan signatorina kama ahayn awood iyo deegaano ay maamulaan oo ay doorasho ku qabanayaanna ma jiro waa niman musharaxiina dabcan waxay leeyihiin ra'yigooda ku saabsan in ay doorasho xor oo xalaala ka qayb galaan dareenkaa way leeyihiin laakiin qayb kamay ahayn saxiixa heshiiska labada ninu heshiis ka maqan presidente saciid deni iyo axmed madoobe yuu la hadleeyey ninka la yidhaahdo axmed qorqor dabcan doodana waa lagu dareeyey dadka kala duwan oo dareenada ay ka qabaan waxyaabihii taagnaa qodobadii ugu muhiimsanaa waxbaa laiska soo yiri uu keenay baresident axmed madaxa dowladda uu la kulmay oo dhan oo fadhida oo cidna ma maqnayn tanaasul bay madaxweynaha ay dowladdu sameeyeen maxaa laga tanaasulay waxa waxaa looga tanaasulay qodobadii ay ka cabanayeen in laga wada hadlo ninka la qoorqoor su u keenayna iyo mediation ku sameeyina wax compromise wax lagu xalin karay yaa loo dhiibay saddexda qodob waxbaa waxbaa saddexda qodob waxbaa la iskaga afgartay isafgaradkii waxaa diiday nimanka odayaasha oo madaxda dowlad goboleedyada yaa diiday inay kasoo jawaabaan ilaa ay hadda aan guddiyadoodii magacaabin heshiiska qayb ka ahaa doorashada waajib ay ku ahayd inay kaalintooda ay ka qaataan qodobkaana sheegaysaa maxaa laga tanaasulay dadku si u ogaadaan bal mucaaradkan dooda loo ogaado maxay dowladdu ka tanaasushay oo geda maxaa laga tanaasulay waqooyiga maxaa laga tanaasulay guddigiisa maxaa laga tanaasulay waxaa waxaa laga tanaasulay in waxyaabaha taagan oo ay ka cabanayaan qoorqoor fariimihii ay usoo dhiibteen la ogolyahay in lasla xaliyo tii bayna diideen in lasla xaliyo
de waa runtii waxaan odhan lahaa horta xildhibaanku waa mahadsan yahi laakiin stakeholderska waa run oo muxuu ahaa heshiiska waxa gaadhay markii hore dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah waana heshiiska annagu aan soo dhaweynay consenska soo baxa waxaa muxua conseenka soo baxay iyo dareenka soo baxay markii la arkay muuqatay waxay noqotay in arintaasi negotiation laga galo waynu ogsoonahay wadahadal baa laga galay annagu markii halkan aan ku shiraynay qoorqowr isagaa noo yimi haddii aanan rool ku lahayn oo aanan baart ka ahayn broseska socdo oo aan maxay ahatay in laga wada hadlo oo dee nooma yimaadeen wuu noo yimi wuxuu noo soo bandhigay inuu oday arrinta raba inuu ka odayayo waa markii hore waanu ka aqbalnay jawaab naguma soo celin aan dhamaayo waan ku soo wadaa bulshada rayidkaa noo yimi oo hadda xubin ka mida uu nala fadhiyo waxay dhahan walaalo waxaan codsanaynaa inaanu idin dhex gallo oo arrinta laysku hayo aanu ka hadallo oanu ka shaqayno full mandate baanu siinay iyaga xaggii kale waxay kala kulmeen anagoo runtii ma ogin jawaab dambeo nagu soo laabatay ma jirto culummadaa noo timi shacabka soomaaliyeed qaybihiisu dhan baan la kulanay markii la tegey meesha la yidhaahdo garoowe iyaga ayaa noo yeedhay madaxweynayaasha saddexda dowlad goboleed oo aan hadda aan xusayay oo galmudug iyo jubbaland iyo iyo iyo gal iyo iyo iyo puntland waxaa kaloo ay kulanka ku jiray guddoomiyaha golaha shacabka iyo guddoomiyaha aqalka sare iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka lixdoodu markay shireen arrimay isla soo meel dhigeen oo ay ka soo hadleen annagana Point-kan aadna waqtigaan haysan.
point-kan kusoo dhawaanaya arrimihii markaanu ka wada hadalnay qoorqoor iyo raggii kale ee soo raacay waxay yidhahdeen arrimahan baanu doonaynaa inaan madaxweynaha aan kala fadhiisano oon kala kulno saddex cishay qabsadeen wuxuu uu kala soo kulmay inuu noo soo sheegaabay ahayd hadda wuxuu leeyahay annaga inagu soo warceliye maaha inagu soo warceliye ahayd waxaa noogu xigtay aan dhammeeyo in qoorqoor intuu istoo taaga idaacadda uu yidhaahdo dowladdii waanay tanaasushay jawaabna waa weynay oo doorashan hore uga soconayna idaacadda kama sheegin dowladdu waxay ka tanaasushay markii axmed waxaa rabtay inuu qabto doorasho qayb ka maqanta inuu qabtaa doorbiid waxaan rabaa axmed inuu qabto doorasho heshiiska uu Maba- saxii- heshiiska uu saxiixay markuu heshiiska saxiixayay gedasay tahay ahayd maxaa isbedelay markii uu saxiixayay say ahayd iyo doodii uu ku saxiixay iyo miirkii uu ku saxiixay inuu ku qabtaa la rabaa laakiin in laga wada hadlo guddi la saara ku jirtay heshiiskii Yah, heshiiskii muqdisho lagu gaaray in si gaar gado laga hadlaa ku jirto oo guddi loo kuma saaro qorna Ah, kuma qorna heshiiska Waa gartay. markaad la kulanteen madaxda dowladda arrintan doorashada eh, waqtigan uu sii dhammaanaya maxay idiin sheegeen
Een, horta waxaa heshiiskii hore ku jiray oo la saxiixay oo maamul goboleedyada ay ku heshiiyeen dowlad goboleedyada ay ku heshiiyeen iyo maaragtay eh, dowladda federaalka ah haddii fulinteeda caqabado ka timaado eh, ama cadaalad darro maaragtay inta xe- doorasho la qabto ay ka timaado labadaba in ayaga ay wada ka wada hadlayaan wada fadhiisanayaan Een, sababta kalifta hadda inay isu imaan waayeen sida heshiiska ku qoray inay awoodi waayeen xitaa inay isu yimaadaan si caqabadaha jira u xaliyaan Ee, waxaa jira yani xarigjiid siyaasadeed oo dee ninba waxbuu rabaa Ee, xarigjiidkaa siyaasadeeda xitaa wixii heshiiska ku qoraa matalan khilaafaa dhacay wixii waa lagu waa la isku fahmi waayay Een, in heshiiq- heshiiska isla- artikala wuxuu dhigaya ku qoran wuxuu leeyahay waa in maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka isaga yimaadaan welibana markii hore 2016 saasoo kale joogtay ahayd yacni markii wax yimaadaanba waa la shiri jiray sababta in la shiro loo waayay annaga bulsho rayid ahaan waa isku day yacni mucaaradka maxaad ogaatay annaga xoogaa waxaan dareemaynaa culaysku inuu dhinaca du- yani madaxtooyada ka jiro yani ra-iisul wasaarahan la kulanay ilaa hadda madaxweynaha lamaanaan kulmin markii dambe oo nimankan aan ka qaadnay wakaaladda ra-iisul wasaaruhuna waa noo dhiibay waxaan rabnay inaan madaxweynaha u tago xoogaa culays waxaa ka jira isu imaatinka ah ani waxaan aaminsannahay bulshareed ahaan haddii la isu yimaado soomaali isu timaado in heshiinayso Wa- waa gartay. waa kuu soo- ma wax yar aan wax yar raaciyo soomaalidu hadday isu timaado inay heshiinayso laakiin dhibaata waxay ka jirtaa in caqabad la geliyo in laysu imaan waayo halkaas waa meesha culays ku jira laakiin had- markii horeba ayagoo sanad kala maqnaay isu yimaadeen waa heshiiye haddana waxay u baahan tahay kaliya in laysu yimaado
ridwan heshiiskan toddoba tobankii sebtembar ee sharciga weliba ee labada gole marmidood inuu soo saaray waaba sharci meelaha qaar doodaas Eh, markii aad soo dhaweyneyseen maxaa ku soo dhaweyseen geda maxaa qornaa reer waqooyiga maxaa qornaa guddigiisa maxaa qornaa Een, heshiisku halkan buu ku jiraa shan iyo toban qodob buu ka kooban yahay shan iyo tobanka qodob qodobada ugu muhiimsan oo ay ku cod heshiiska waxaa ka mid ah Ahmed, wuxuu ku- oo uu baarlamaanku aan lahayn. heshiiska waxaa ku qoran dowlad goboleedyada in laba- state kasta laba goobood ay ka dhacdo doorashadu caasimadda dowlad goboleedka iyo magaalo kale oo la xusay puntland waxaa u qoran garowe iyo boosaaso galmudug waxaa u qoran dhusamareeb iyo eh, magaalada muxuu ahaa gaalkacyo hirshabelle waxaa u qoran jowhar iyo beledweyne south western waxaa u qoran ama eh, koonfur galbeedna waxaa u qoran baydhabo iyo barawe jubbaland waxaa u qoran garbahaare iyo kismaayo qadiyadda hadda aan ka hadlayno oo heshiiska la isugu fansay kaa weyn anu waxaan aada ula yaabanaya halka saaxiibka uu ka yidhi xildhibaanku axmed madoobe geedo muxuu ka rabaa anu waxaan aaminsanaya madaxweyne farmaajo geedo muxuu ka rabaa ma arrin gaara ayaa ayaa uga jirta annaga waxaan ku baaqaynaa oo mar walba aan u taagannahay Laakiin Axmed- doodaas maadaama Ahmed axmedinala joogin sadaqayay, Ahmed markuu sadaqayay geedo miyuusan ogeynaysa gacantiisa ku jira wuu ogaa sooma ama gacantiisa ha ku jirta ama iyay ku jirin gedo waxaa xaq u leh inuu doorashada ka qabto maamulka jubbaland arrinta gacan ku jirka waa baab kale weeye waa inuu isagu qabtaa leanna isaga ayaa xaq u leh sidii dowlad goboleeda kaleba xaq uga leeyahay midda uu axmed ku doodaya annagu aan dhegaysanay oo uu mar walba la taagaya midkaa weyn marka sababta loo carqaladaynayo taasaa su-aal u baahan waayo maxaa laga rabaa kuraasida gedo taallo oo si gaara loo loo loo loo loo loo loo loo isu muxuu ahaaye looga hadlayaa anu waxaan qabaa madaxweynuhu inuu kor u kaco uu gaaro national level oo uu ka hadlo arrimahan consernka midda labaad sida hadda uu saaxiibkay sheegay arrinta reer waqooyiga arrinta reer waqooyiga laba qodob oo keliya kaga qoran heshiiska shan iyo tobanka ee labada gol ay ansixiyeen waana sharci sharcigaana madaxweynaha saxaxay qodobka toddobaad wuxuu qorayaa in aqalka sare lagu doorto ergo la- eh, muxuu ahaayey en- en matesha oo si wada ogola eh, maxaydka lagu xulo saasaa ku qoran hadda qodobka halkuu igu qoran yahay en, xildhibaanada aqalka sare waa inay doortaan ergo matesha oo wada jir ah qodobka sideed wuxuu sheegaya doorashada waxaa lagu qabanaya gobolka banaadir ee muqdisho somalilan labadaa qodob oo keliya ugu qoran inta ka soo hadhay yaa soo magacaabay guddigiida waxaa soo magacaabaya habraaca dambe iyagu markii dambe ay samaysteen oo aan labada aqal ansixin oo heshiiska aan ku jirin baa waxaa lagu darsaday oo lagu qoray in ay dowladdu magacowdo guddiyada doorashada iyadoo la tashanaysa siyaasiyiinta somalilan ka soo jeeda xataa habraaca haddaan eegno markaad itidhaahdo waxaa magacaabaya ra-iisul wasaare en, roble ama en, mahdi baa magacaabaya oo cambayners madaxweynaha oo musharax inuu ogsoonahay oo cabdi xaashi oo somalilan kasoo jeeda oo aqalka sare madax ka ah lala tashan maayo waxba laga weydiin maayo ma feerba halkee ku qoran tahay xildhibaankaa weydiinayna xildhibaan hee ninkaleado cabdiqaadir horta arrinta ku saabsan guddiyada iyo somalilan iyo gedo waxoo dhan waa platform doorasho lagu burburinayo wax dood hadduu concern so concern genuine hadduu yahay waa wax laga heshii karo nimanka ku doodaya hadday genuine ka yihiin in khilaaf yimid oo ay tahay in laga heshiiyana waa wax laga gudbi karay ahayd inaysan genuine ahaynna waxaa kuu caddaynaya arrimahaas uu ka hadlayay ridwaan markii la address gareeyey axmed madoobihii iyo siciidanigii u ahaa fobkalka u hadlayey yaa diiday
maxay diideen waxay diideen initiativekii uu axmed waday diideen oo ahayd in mataqaanaa ee, ee, mat- axmed qorqoor waday oo madaxweyne farmaajo aqbalay guddoomiyaha baarlamaanka oo fadhiya maad inoo sheegi laakiin waa diideen.
dhigiiso wuxuu waday in qodobadan is-afgarad laga gaaro initiative buu keenay wa- wayna aqbaleen garow wixii looga soo hadlay riwaadu og yahay waa laga heshiiyey qorqor qoladii awalba hawshii la wadi uu ku celiyey walaalo marka waxa waaye dooda ku saabsan guddiye iyo isug go- guddiye iyo arrin somalilan iyo gede iyo waa platform la rabo dalka in doorashadiisa lagu lagu hor istaago oo oo ay isticmaalayaan dowlado shisheeye xildhibaan abdishakuur ee doorashii ma hayna laakiin waxaan rabnaa ridwaan baa jooga oo dhahaya nugunama soo laaban jawaabna ma hayno.
ridwaan horta iyo gruubkan musharaxiinta Ahmed maba Madoobe- maba Ahmed jirin Madoobe wuu sheegay heshiiska inay- markii la saxiixayay dalada musharaxiintu ma dhisnay Ah, Ahmed Madoobe dhigayso ka horta hadlay, Ahmed they are Madoobe.
not part of this agreement heshiiska qaabka ma hayno.
qayb kamay ahan Oo waan gartay.
nimankan Arrinta barashar reer- group waaye ka- ka adigu ka xildhibaan ahaan arrinta reer waqooyiga maxaa ku diidaltiin in cabdi xaasha lala macalimo horta issue hadduu yahay issue qabiil iyo deegaan umadeed qof macno ma lahan hebel iyo hebel is nothing dhegeyso dhegeyso maya isu processa muhiima ridwaan iyo hadda doorashadan xataa madaxweyne farmaajo process buu saxiixi karaa iyo iyo hab doorasho laakiin maxaa asaga u roon iyo maxaa u fiican iyo muxuu rabaa iyo inay soo gasha maaha cabdi xaashi maxaa u fiican iyo ridwaan saxiix lama ku noqon karaa issue hadduu noqdo lama heshiinayo arrintan waa laga heshiiyey labadii kun iyo lix iyo tobankii si loo saxi- loo maamulaa loo maamulayaabaa la yidhi oo ahayd dhegeyso way ku taallaa habraac laba hala fiiro two thousand sixteenkii issue marka haddii xataa consaan uu jira genuine ah waa wax la iska afgaran karo laakiin mucaaradka oo musharaxiintu afhayeenka uu yahay ridwaan nimankaas doorasho ma rabaan ayakaa sheegay Maxaa ku caddaynaysa?
dagaa- dagaal in lagu Maxaa ku laabtaan caddaynaysa?
dagaal in lagu laabtaan rabaa bay dhaheen maxaa ku- inaysan doorasho rabin Inaysan- Eh, dagaal anigu ma hayno Eh, eh.
inaysan doorasho rabin ridwaan baa kula fadhiya Eh.
doorasho rabee Eh.
maad u qabatid inaysan inaysan doorasho rabin Ah, maxaa ku caddaynaya?
inaysan doorasho rabin waxaan ku caddaynayaa wax kastoo wax lagu xalinayo caqabad bay hor dhigaan shaqadoodii o dhan waxay noqotay propagando iyo fake news inay ka shaqeeyaan waa ka bax Een, xildhibaanku aad buu u mahadsan yahay horta dee waxaa muuqataa arrintu sida ay u taalo annagu waxaanu mar walba ka shaqaynaynaa oo aanu baaq aanu soo saarnay oo aanu ummadda soomaaliyeed u jeedinay dalkan in dagaal iyo rabshad iyo xasarad ka dhacdo waa waa arrin rad waa waa way- waa waa khad axmar wax la aqbali kara maaha dalkani meel buu soo gaadhay dalkan waa in si nabad ah doorasha uga dhacdo oo lagula kala wareego een madaxweynayaashii meeshan een soo maray oo xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif ay ka mid ahaayeena si xor oo xalaala ayaa markii doorashada laga helay ay gacmaha u qabsadeen maxamed cabdillahi farmaajo madaxweynaha arrinta ku saabsan een een hadda doorashada oo annagu aanu ka hadlayno mar walba sidaanu sheegnay waxaanu taagnayn dalka doorasho feera ha la keeno system dood- waa- waa doorasho cadaalada ha dhacdo waanu ka hadalnay ilaa hadda madaxweynuhu sheegay madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo haddii uu qoorqoor u yimi haddaanu u imanin wax war oo ka soo baxo laga hayaa ma jirto wax tanaasulo uu sheegay ma jirto annaga waxaan aada ula yaabanahay waxaan aaminsanahay dowladdu marka ay ka shaqaynayso inaan dalkan doorasho ka dhicin oo aan si cadaalad xukunka loola kala wareegin oo aan gacmaha la ysqabsan iyada ayaa abuuraysa brobagando iyo mashaakil iyo xasarad anigu taasaan ayaan ayaan runtii qabnaa waxaan leenahay caqligu ha shaqeeyo dalka doorasho ha ka dhacdo ha laysu yimaado arrinta ku saabsan broseska waxaan aaminsanahay in in- in la saxo waxaan ku baaqaynaa shir waa sida hadda uu sheegay ee diini war dalkan in mar walba laga shiro wixii consen- wixii soo baxay conseen ah muxuu u diiday madaxweynuhu waay waxa weeye waxaan la yaabanahay qorqor waa waa waa waa nala joogay een siciidan waa nala joogay een way isku dayeen go- gaalkacyaa la isugu yimi iyadoo guddoonka golaha shacabka nala joogo oo guddoomiye aqalkiisa nala joogo oo ra-iisul wasaare maxuun jiro ayaan arrinka ka wada hadalnay cidda shirka diidan oo oo aan ogolayn in arrinta laga wada hadlaa waa madaxweynaha iyo iyo iyo xukuumadda weyn midda labaad shalay waxaanu la shirnay international community-ga een qolada la yidhaahdo c six plus waxaanu si cad uga sheekaysanay inaan anagu diyaaru nahay dalkan inay doorasho ka dhacdo oo weliba wada ogol ah oo laga wada hadlo stakeholders isu soo noqdaan inta aan la gaadhin waktiga dowladda madaxweyne mandidkiisa intaan intaan u dhammaan runtii waxay ku jirtaa caafimaadka iyo iyo wanaagga iyo maslaxadda ummadda soomaaliyeed inay dalkan doorasho la wada ogol yahay oo dhexdhexaada oo cadaalada laga qabto madaxweynahaana mas-uuliyadda qaadaya xilwaada shakuur qodob ka mida isla toddoba tobankii sebtembar waxaa ku jirtay in laysku soo laabto markay wax istaagaan maxaa diidan laysku soo laabto su-aashaas ama ka nimaadna doodaha dhan oo aad diidantoo leedahay doorashii diideen mucaaradka taa waqti madayna ku bixin in la wada hadla hadda maxaa diidan horta dadka wada hadlaya waayo maamul goboleedyadii doonada maamul goboleedyada ninka saddex afar shirtuu yimid afarta goorba tanaasul loo sameeyey lala heshiiyey heshiiskii uu galay hal qodob aan ka fulin shirki kale oo loo sharay muxuu ii sheegay ani aragtidayda heshiisay ku Ma- mowqif ma ahan.
Isku soo laabto heshiisay ku qorneen.
fiiri mowqif ma ahan waa aragtidayda Okay, heshiis waxaa si ku isluub qorneen mowqif in ma laysku arag soo laabto.
fiiri diini waa runtiis laakiin waxay sax ahaan lahayd markay dhinacooda doo waajibka ay ka saarnaa oo laga rabayey guddiyada ay magacaabaan doorashadii ay si active uga qayb qaataan oo ay dhihi karaan waxaana soo baxee aan xalino one single step ninkaan u qaadin heshiiskii la galay ma heshiis kaloo haddana uu ka baxala la geliyaa laakiin ay ku khusuusiya guddigii heer sare oo soo magacaabeen guddida qaarkood waxbay ku leeyihiin waxay soo magacaabeen oo dib bay u ceshteen
meel ku heshiis dib ma bay- haysan, laakiin kama lagu qayb darayo.
kamay ahaa axmed madoobena siid inuu magacaabo waa diiday saaxiibkii siciidin inuu siid magacaabo waa diiday waxayna ka dhiganayaan gorgortan siyaasadeed Me- nimankan marka doorasho kuma jiraane political games oo strategy wax kale lagu raadinayo Ay- ayay ayay wadaan.
ciyaarayaan Waan gartay. adiga cabdishakuur ahaan xildhibaanimada waqti wuu kaa dhamaaday dastuuriga lagu doortay afartii sano madaxweynahana toddoba toban beri u hartay marka sideedda february kadib adiga ridwaan maxaa islaami doontaan taas hore waxaa ka jawaabay maxaa mursal baa ka jawaabay adiga noo jawaab gudoomiyaha baarlamaanka ka jawaabay taas Haye.
dalkan resolutionaa la ansixiyey sharciyaa la ansixiyey oo baar- labada gole ay ansixiyeen oo sheegay dhegeysi wax vacuum la yidhahdo dhacayana dalkan ciddii ku riyoonaysa vacuum baa dhacaya ciddii rabta in isbedel u yimaado doorashaha soo gasho laakiin waqtiga hadduu dhamaado maxaa dhacay adiga xildhibaan baad waqtiga kaa dhamaaday musharax waay waqti inuu kursi ku- ani horta waxaan raje- ani horta waxaan rajeynaya insha allah doorasha inay dhacdo haddii doorasha dhici weydana dee anigu xildhibaanadii golaha shacabkan ka mid ahay inta baarlamaan bedelo uu ka imaanayana isagaa sii jiraya
diini halku muxuu ku jiraa waa ku imaan ridwaan Eh, horta waxaan rabaa eh, inaan sheego nasiib darrada soomaalida haysataa meesha ka jirto Eh, nimankan hadda international community-ga ee dhowr jeer soo farageliyey eh, heshiisyada iyo shirarka eh, safiir brotocolkiisu wuxuu la egyahay agaasimo guud inuu wasiir iyo madaxweyne iyo maamul goboleed xitaa soo ag fadhiisto iska inuu twi- twitter u diray xitaa go-aan lagu gaaray iska dhaafe marka nasiib darrada ummadda soomaalida haysata waxaa kamid a meesha isgeynayeen mustawi ahaan waa meel aad iyo aada u hooseysa iyagoo awooda in inta geedka hoostiisa isugu tagaan xoola ku qashaan ay heshiiyaan dhibaatada waxa waaye dhaqanka wada hadalka iyo wada tashiga oo meesha ka maqan iyo dadka xitaa qabkii caadiga ahaa ee soomaalinimada ahaa qabkii caadiga ahaa ee soomaalida war- yaan ceebtana cid kale arkin meeshii laga dhihi lahay niman safiiraha oo loo soo dirsaday inay darajada agaasimo guud ay maaragtay la ekaadaan brotocool ahaan inay dalan dhan maaragtay iska maamushaan oo maalinba ceebteenna ay maaragtay yani business ka samaystaan horta waxa waaye dadka siyaasiyiinta sheeganaya ama mucaarad ha ahaadaan ama maxaafad ha ahaadaan horta ayagaa horta heerkaasna baday xalkuna wuxuu ku imaanayaa maalin kasta markii la rabo haruubka inuu caanuhu ka daato waxa waaye anaa iri anaa iriya maaragtay caanuhu nooga daataan xal kale oo imaanaya ma jirto xitaa adigu waxaad ka hadlaysaa twenty twenty one aad ka hadlaysaa twenty twenty six haddii la gaaro ilaa dhaqankaanu isbedelo caqabaddan waa nala soconay markan waxaan qabaa soomaalida inay ku qancaan inay ayagu wada hadlaan yani wixii u dhexeeyo intarasana iyo intaas iga tanaasul iyo intaas iga tanaasul keliyaa ku filan intaasaana aan soomaalida ku qurux badnaan lahayn laakiin haddii haddii heerkan ay gaarto in dowladda ay gaarto eight february baarlamaanku legitimacy ma haysto madaxweynuhu legitimacy ma haysto waxaa imaanaysa hadda meesha cadaadiskan barasharkan waxaa laga yaabaa inuu weji kala yeesho soomaaliduna yani dal faragile ah oo laysku kabkabayo oo jilicsan oo laysku kabkabaayo oo trustigii iyo kalsoonidii dadka shucuubta ay weli maqan tahay dad kale oo dana kale kale oo madariska waddamo daris ha ahaadaan ama waddamo kale ahaadeen ay gacmaha kula jiraan annaga waxaan rabnay in mar un khatartana laga bixiyo
ridwan sideedda february dabcan waktina wuu kooban yahay ma muuqato salsaal doorasho dabcan xaggee laga aadaa meeshaas waan isu imanaya qodobka laakiin waxaan jecelahay hal shay oo walaalkii saaxiibka cabdishakuur ku celceliyay xildhibaanku oo ah nimankan dowlado shisheeyaa ka dambeeya waxaan aaminsanahay arrintaasi inay tahay arrin ay systemku ay doonayaan inay dadka ku beerlaxawsadaan dowlado shisheeye madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo markuu xukunka yimi isagoo aan ogaa mowqifka etoobiya uu ka taagnaa muwaadin soomaaliyeedoo ninka qalbidhagax ninka gacanta ka geliyay buu ahay mas-uulka ah ko doorashooyinka qaarkood ninkii ku muquuninaya ciidan ajnabiga inuu isticmaalo maxamed cabdilaahi farmaajo madaxweynuhu ahaa markaa sheekada lagu celcelinayaa mucaaradka waxaa ka dambeeya dowlado shisheeye an waxaan aaminsanahay in in la is-ixtiraamo aanay wax meesha ku jira ahayn arrintaa markaa waa waa waa waa arrin aan ogsoonahay midda labaad arrinta ku saabsan sideedda febraayo waxa weeye legitimatekii muxuaha mandatekii baarlamaanku waan ognahay sida uu dhigayo qodobka lixdanaad dastuurka afar sano ayuu haynaya marka laga soo bilaabo maalintii lasoo xulay baarlamaanka cusub uu yimi waa dhammaaday toddobiy labaatankii decembar ayuu baarlamaanka mandatekoodi ka dhammaaday madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo iyo madaxweynaha fadhiya dalka qodobka koob iyo sagaashanaad dastuurku wuxuu sheegayaa afar sano inuu dalka haynayo laga bilaabo maalintii la dhaariyey toddobada febraayo marka la gaadho madax mandatka madaxweynuhu waa dhammaaday haddii uu la aaminsan yahay ama isaga ama systemka aaminsan yahay inuu madaxweynuhu iska joogi karo dalka iyada oo mandatekiisa dhammaaday iyada oo sharci aanu wax sharciya iyo sharciyada aanu ku fadhiin waxaan qabaa inay tahay arrin aan sax ahayn waa arrin u baahan dadka soomaaliyeed in doorasho loo qabto mandateka madaxweynuhu intana dhammaan mandateka madaxweyne waxaa ku jira laakiin hore usoo dhaado ridwan hore usoo dhaado xasan sheekh waa sheegaya hore wuxuu usoo dhacay hore waxaa usoo dhacay markii labada kun iyo lix iyo tobankii la gaadhay oo lagu heshiiyey doorashada oo sistamka iyo habraaca madasha ay ku heshiisay doorashaa loo dareeray waa la galay baarlamaanka ayaa ayaa ayaa xulidiisii la bilaabay technical delay markaa borsaskiiyo socda ayaa ay ku timi waxaanan ognay warqadda uu madaxweynuhu soo saaray oo lagu joojiyey awoodihii uu isticmaali lahaa ama madaxweyneha ama prime ministerku agaasime inaan la magacaabi karin heshiis dowladeed inaan la geli karin inaan muxuu ahaayey xukuumadda shaqada maalinlaha ayna qabatin mooyaan wax kale la geli karin maanta waxaynu arkaynaa iyadoo la doonayo golaha wasiirada shan iyo toban sawir in laga ansixiyo oo waktigii aynu ognay madaxweyneha saddex wig inay hadda ay ka dhiman tahay waxaan aaminsanahay dalkan consensus iyo doorasho iyo wax shacabka soomaaliyeed ogolyihin baa lagu wadi karaa laakiin waan iska fadhiyaya infinitive oo ama baarlamaan baan ho waan joogaya ama madaxweynehan uga waan joogaya aad baad mahadsan tahay ridwan khilaafo shakuur dhinacaaga talada ugu dambayso dadka soomaaliyeed baa mustaqbal waddankan kale dhegeysanaya maaragtay dowlad u baahan siyaasadda la isku hayo gorgortanka iyo sijiidkaana dan uguma jirto hooyooyin baa oynay waddooyinka og tahay xalku muxuu ku jiraa
xalku wuxuu ku jiraa in loo soo laabto maslaxadda in loo soo laabto wixii lagu heshiiyey in loo soo laabto adduunka waxaa isku haya wixii lakala qorto ummad waxay ku dhaqantaa wixii u qoran dalkan dastuur baa u yaal golayaal shacab baa jiray waa laga gudbay waa la diiday for the sake of the national interest madaxweynuhu wuxuu uga tanaasulay qodobo dastuuriya xalku waxaa weeye heshiiskii toddoba iyo tobanka sebtembar in loo soo laabto oo dalka doorasho la geliyo oo dalkan waxaa keliya ridwaan hadduu rabo inuu dalka madax ka noqdo ama sistamka uu galo wax uu ku geli karaa in doorasho dhacdo laakiin afuu leeyahay wax ninkii madax ninkii madaxweyne raba wuxuu madaxweyne ku noqon karaa in dalkan doorasho ka dhacdo ninkii si kale uu fikiriyo waa riyoonaysaa waxa kaliya annaka la kala hayi kara oo isku hayayn kara waa in doorasho dhacdo doorashada ogolaada
aad baad umahadsantihiin dhammaantiin ka qaybgalayaasha barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo igala qaybgalaya xildhibaan cabdishakuur cali miro oo ka tirsan mudanayaasha golaha shacabka ridwaan xirsi maxamed ra-iisul wasaare koonfurda soomaaliya kana mida musharaxiinta midowga musharaxiinta ee mucaaradka ee fadligooda magaalada muqdisho iyo diini maxamed diin oo ka tirsan bulshada rayidka dhammaantiin aad baad umahadsantihiin